dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayakulan wacan u wanaagsan meel walbaad joogtaan si kastoo maqalka idiin soo gaaryawa kusoo dhawaada barnaamijka xulasho warasada xilli walba cadahan kale ad maqashaan marka laga reebo habeenaba jimcaha
magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaax altabliiq al-shabaab telefon jadiid alushiiq majmac lislaam alansaaru sunna xisb lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalixiya axmediya sayliciya iyo qaar kalena hadda aanan tirin karin kuwanay daba soconayaan amay seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuudiya waa nakruud safkii reer qoomaluud fircoon silicii ku dhacay halkii bay saarayn ilaahay saatirba isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa haddii kale waxaad lama tihiin ss d f snm unc sbn ssnm unccb
diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dibu taliya yaan layna odhan wadirki baaye dibu taliya yaynaan ka noqon dayro admigaye dibu taliya yaan layna odhan wadadan jirine
mar kale kulan wacan u wanaagsan waa arbaco kamiis ee soo gelayso taarada ku aasaysan tahay siddeed tobanka bisha lay tobnaad disembar sannada labaatan sagaaliyo toban qodobada barnaamijkan caawa aan kusoo qaadan waxaa qayb ka noqon doona wafdi u hogaaniya gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta magaalada baydhabo ee gobolka baay koonfur galbeed gaaray sababaha halkaas u gaaray ayaan faahfaahin ku saabsan kor idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijkan kusoo qaadan waxaa qayb ka noqon doona magaalada garowe xarunta gobolka nugaale puntland waxaa maanta madaxweynaha puntland lagu soo dhoweeyey wakiilka qaramada midoobey arrimaha soomaaliya kulan ayay yeesheen kulankaasi waxyaabaha laga wada hadlay ayaana faahfaahin ku saabsan gooruu idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijkan kusoo qaadan waxaa qayb ka noqon doona beelihii ku dagaalamay bariga gobolka mudug ee galmudug ayaa maanta heshiis ka koobna afar qodob kala siixday waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal qodobada ay ku wada heshiiyeen beelaha halkaas ku dagaalamay qodobada kale barnaamijkan caawa aad ku maqal doontaan waxaa qayb ka noqon doona ciidanka amniga magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa maanta gacanta ku soo dhigay nin ruux hore ugu dilay habeenka hor magaalada dhuusamareeb ee galmudug faahfaahina baxshaan taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed qeybta degmada galmudug ayaan idiin soo gudbin doonaa gooro taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa shaqadii ka joojiyey taliyihii saldhigga dhexe xamar kadib markii lagu eedeeyey ficil isku bedelay dhimasho oo mid ka mida maxaabiista xabsigaas ku geeriyooday waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal warqad ka soo baxday taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona hay-adaha amniga ee maamulka puntland ayaa maanta fashiliyey qarax la geliyey qaar ka mida waddooyinka soo gala magaalada boosaaso ee gobolka bariga puntland waxaan idiin soo gudbin doonaa taliska ciidanka oo faahfaahin ka bixi doonaa qarax maanta la geliyay qaar ka mid a waddooyinka magaalada boosaaso iyo xarunta ganacsiga puntland qodobadaas magu soo korinta barnaamij aan ku jirno ayaad maqli doontaan xubintii kalamaan qaybaha dambe ee barnaamij waxaa ku dhegaysa doonteen heystaan anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabi waa dardaarane adduunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabine dad maxaa tiro duul walaala dan wadaaga aan isdiidayn aynu doone
tabintii iyo diyaarinta barnaamijkan anigu xasan saaxiibka cumar axmed ibraahim saxiifada barnaamijka cawdhanka farsamay qaabilsan ee waa mar kale iyo xulasha waraysyada miidaan wax isqabto isqimeeya baa lahay maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif lagu dhaco qasaraha lagu
kula wanaagsantaad ilaana saaxiib bal kusoo dhawo barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada garowe xarunta gobolka nugaale ee puntland oo madaxweynaha maamulkaasi maanta uu kusoo dhaweeyey ee wakiilka xogyaha guudi qaramada midoobe kadibna kulan xasaasi ay ku yeesheen magaalada garowe xarunta gobolka nugaale ee puntland madaxweynaha puntland siciid cabdullaahi dini uu hoolinayo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi axmed cilmi axmed karaash ayaa maanta kulan muhiima la qaatay wafdi ka socda beesha caalamka uu hogaaminayo danjiraha qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya james wan oo ay ka mid yihiin xubno ka socday midooda yurub midooda afrika iyo urur goboleedka igad kulanka intuu socda ayaa waxaa looga hadlay doorashada soomaaliya laba kun iyo koob iyo labaatan amniga dancafinta soomaaliya iyo dhamaystirka dastuurka meelgaarka ee dowladda federaalka soomaaliya madaxweynaha puntland said cabdulaahi din iyo wakiilka xogyaha guud ee qaramada mudug qaabilsan arrimaha soomaaliya james wan ayaa si wadaajir uga warbaaxshay muhiimadda kulanka madaxweynaha puntland ayaa ugu horeyn tilmaamay in wadahadlada dhowr arrimood oo quseeya horumarka laga rabo in laga gaaro dhinacyada siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha waddanka بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo bishii tahay sideed iyo toban disembar waxaa magaalada garowe nagu soo booqday wafdi uu hogaaminayo s r g ga mr ambassador james won aan iyo eu delegate african union aan egat waxaan halka kula yeelanay kulan eh, madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiirada qayb ka mid ah waxaan runtii uga mahad celinaynaa kulankan maanta qabsoomay oo eh, aan uga hadlaynay dhowr arrimood oo hoseeya dhinaca eh, horumarka la rabo in laga gaaro siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha wuxuu ahaa kulan aada u wanaagsan oo aragtiyo badan aan isku weydaarsanay Eh, sidii loo dardargelin lahaa eh, horumarna looga sameyn lahaa arrimaha en, hortaagan in ay eh, dowladdu soomaaliya ay hore u dhaqaaqdo Eh, runtii waan uga mahad celinaynaa kulankaas Eh, wadahadaladii waxay ku soo dhammaadeen si wanaagsan oo ugu horeyso sidii loo dardargelin lahaa xiriirka ka dhexeeya dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka oo aan rajeynayno in ay maalmaha soo socda iyo wakhtiyada soo socda ay dhici doonto kulamo intaan eh, ka sii ballaaran oo lagu gaari doono sidii loogu diyaar garoobi lahaa doorashooyinka laba kun iyo labaatan iyo kow dhici doona sidoo kale waxaan eh, si fiican uga wada hadalnay arrimaha ku saabsan deyn cafiska soomaaliya oo iyagoona meel aada wanaagsan maraya eh, iyo arrimaha amniga iyo sidii horumar looga gaari lahaa Eh, dhammaan qodobadii iyo arrimihii aan ka wada hadalnay runtii waxay ku dhaceen jawi wanaagsan oo aan rajeynayno inay qayb eh, ku kordhin doonto dadaalka loogu jiro sidii soomaaliya eh, dowlad dhiskeeda hore loogu sii ambaqaadi lahaa En, waan uga mahad celinayaa wafdiga en, oo runtii inta ay nala joogaan kulamo kale aan la yeelan doono qaybo ka mid a bulshada arrimaha si- siyaasadda dadka siyaasadda iyo bulshada rayidka aba ulajeedadoodan ay tahay inay ururiyaan eh, sidii en, khaasatan en, doorashooyinka soo socota iyo qaabka lagu geli doono ay muhiimad gaara siinayaan waxaan halka ka caddaynaynaa puntland inay diyaar u tahay wax kasta oo soomaaliya danaheeda eh, looga hadlayo iyo eh, arrin kasta oo horumarka siyaasadda ee soomaaliya gacan lo- aan uga geysan karno aad baad u mahadsantihiin intaas ayaan kusoo koobay
madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi den ayaa kaas ahaa faafaan ka bixinaya kulan maanta magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaale ee puntland uu kula qaatay wakiilka xogyaha guud ee qaramada midoobe oo maanta isaga wafdi balaaran hogaamiya ay gaareen magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaale ee puntland xulusha warasada ayaa dhegeysanaysaan radio aadan oo la socota intaan ka bixin wararka puntland ciidamada amniga ee maamulka puntland ayaa maanta fashiyay qarax miino oo lagu aasay gudaha magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga ee puntland qaraxyadaas oo laba ahaa ayaa waxaa mid koowaad la dhigay meel u dhow xarunta goolista halka midka labaadna la geliyey agaarka hoteellada juba oo ku yaala hoteellada ku yaala magaalada boosaaso iyo xarunta ganacsiga puntland ciidanka sida gaarka u tababaran ee loo yaqaana b s f ayaa ku guuleystay inay soo saareen miinankaasi kadib howlgal xoogan oo ay ka sameeyeen dhammaan xaafada ay ka kooban tahay magaalada boosaaso ee gobolka bari ee soomaaliya sidoo kale ciidanka amniga ee puntland ayaa inta u socda howlgalkaasi waxay muddo kooban xayiraad saareen dhaqdhaqaaqa qaar ka mid a wadooyinka ee magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland saraakiisha maamulka puntland ayaa ku eeday qacyada ay soo saareen kooxaha al-shabaab iyo daacish oo markay qaarkood weerare dhimashadii dhaawac saboo ka geystaa qaar ka mid ah deegaanada puntland si gaar ah magaalada boosaaso iyo xarunta ganacsiga puntland gaasharna sare xuseen cali maxamed oo ah taliyaha qeybta booliiska gobolka bari ee puntland ayaan ka wareystay qaraxyada laga soo saaray qaar ka mid ah wadooyinka muhiimka ah magaalada boosaaso iyo xarunta ganacsiga puntland khayr waa salaamantahay raadyo xadaado waa salaamantii talaa kadib wax weyn ma jiraan waa de waxaan umalaynaya midii waa wada waa la wada socotaan waxaa midiyaha kale ka aragteen wey si loo sheeganayo ma wada aha laakiin waa wax yaroo nimankii dhagarqabayaasha maleegi jireen waxay maleegi jireen bay meel kamida magaalada ay geeyeen waa gartay dabadeedna isagoo aysan waxna cid waxyeelin baa ciidamada ammaanka ee gobolka bari noocyo badan isugu jira ay fashiliyeen
waa gartay marka adeer wax weyn maaha Ah, waa gartay Eh, meelaha la gelshay eh, minanka la geliyey eh, waa meel ma adeer meelo badan ma aha hal meel weeye wax la geliye wey hal meel wax la geliye wey iyadana ciidamadii shaqada ku lahaa iyo kuwa dhan eh, madaxweynaha ammaanka baa ka shaqeeyey Aha.
marka waa Eh, sidaas meesha waay.
la geliyey meel wada miya mise waa xarun ganacsi xarun dowlad maxay tahay meesha la geliyey ma ma meel wadaa weeye oo dadku ay maraan wey wada weyn oo dadku ay maraan
Eh, meeshan mas-uuliyiin ma adeegsata shacab baa adeegsata Eh, sababta is leedihiin waa loo geliyey oo dhib baa lagula doonayey Eh, maxay ahayd maya adeer sharwade mas-uul iyo shacab toonna cidna u dhixi maayo waa sharwade sharwade cidduu doona buu udhigayaa waa shacabka cidda u dhigayaan meesha ay geliyeen waa gartay xog maa ku hayseen in meeshan eh, qarax la geliyey eh, mise howlgal aad samayseen ayaa ku ogaateen meeshan wax ku jiraan howlgallada adeer ammaanka laga shaqeynayo waa iska socdaan ma aha wax joogta ee- ee wax istaaga ma aha waa waa adduunka dhan bay ka jirtaa horta ciidanka waa loo sameeyey shaqooyinka Aha.
ammaanka inay sugaan laakiin kan waa annaga xoga iyo waxyaalaha aanu ku helay weeyi oo waxyaalaha aanu meesha waxgeliyaan ba aanu mar walba ka fashilino marar hore badan waa fashilin waa gartay marka eh, qarax eh, noocu ahaa marka waxaan eh, la geshay wadada oo leedihiin howlgal baan ku qaba wallahi de qarax nuuxuu ahaa ma ma yeelanayso waxay isu soo ururiyeen wey waa masaamiir iyo duro iyo waxay isu keenkeenaan waay waa la yaqaanaa dagarqadayaashu meel kastay ka geliyaan muqdisho iyo boosaaso iyo waa isku gartay geliyaanba waa waa Eh, ma ciidan baa arkay oo in kusoo wargelshay mise dadka shacabka ahaa in la wadaagay xogtan in meeshan qarax in ugu jiro maya adeer noocyada sugdalka iyagu waxyaalo badan isugu jiraan taasu maaha mid aanu ay cagsi sheegin Eh, waa garta marka eh, waa marka u horeysa qaraxa noocan oo kale oo ciidamada amniga ee boosaaska ku guuleystaan kasoo saareen wadooyinka maya kuwo badan baa jira adeer maaha kan kuugu dambeeyey wey howlgal kalaa samaysan oo ka samaysan xaafadaha magaalada howlgalkaasi eh, muxuu sida uusan ku saabsanaa adeer shaqooyinkaas iyo dagarqadayaasha meel kastoo isku dayaan inay dadka shacabka agabaad ka dhigtaan baa laga ilaalinaya hal hal dhibin baa ciidamada shaqada u wadaan laakiin wax weyn oo kale ma jiraan Eh, dad miyaa qabateen oo kusoo qabateen oo lagu tuhmaya in qaraxani ay qayb ay ka yihiin weli baaritaankii baa socda dhinacaas suldoonka xaala baaritaanadii baa lagu wadaa lagu waajaa la qabtay laakiin baaris baa socota ilaa baaristu dhamaatana ma ka hor dhacayn Eh, dad tuun eh, lagu tuhmaya qarax inay qayb ay ka yihiin dabcan baaristay ku xiraan doontaa markay soo dhamaystiraan
Eh, waa garta marka eh, ilaa hadda eh, ma jirta marka eh, ciddaas leedihiin oo u qabateen qaraxani way kulag leedahay oo marka laga soo tago dadkan soo qabateen maya baa saan kuu sheegay ma ka hor dhacayo baaris baa socota maanta la fishiriyey baaristu marka dabcan maalin laba shan intay doonta qaadan ka dhan ma dhahayo waqtigaas iyo qeyntaas iyo ciddaas gaashaan la sare xuseen cali maxamed oo ah taliya qeybta booliiska gobolka bari ee puntland ayuu kaas ahaa oo iga warbixinayay howlgal ciidamada amniga ay maanta kusoo saareen miirooyin la garshay qaar ka mid a wadoonka ugu muhiimsan ee magaalada boosaaso iyo xarunta ganacsiga puntland taliyaha sidoo kale wuxuu caawo ii sheegay in ciidamada amniga hadda ay ku howlan yihiin howlgal ballaaran oo ay ka sameynayaan dhammaan xaafadaha magaaladaasi kuwaas oo lagu baadgoobiya ciddii ka dambeysa qaraxyada la soo gelshay waddooyinkaasi islamarkaasna dad baan lasoo qabtay baaritanna ay ku samayn doonaan waxay kuwadaa kusoo kordhay saaxiibiga howlgalka caawa ee magaalada boosaaso ay ka wadaan ciidamada amniga ee magaalada boosaaso wararkeeniyo barnaamijyo dambe ee soo socda ayaan idinkugu soo gudbi doonaa dalkiidinka qadibay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugan tihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal miyaydan wax dalaska ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa maanta waxa ay shaaciyeen in shaqada laga joojiyo taliyihii xabsiga dhexe xamar jenaraal maxamed shaaw cumar oo loo yaqaana xirsiile kadib eedamo culus oo loo jeediyey taliyaha xabsiga dhexe ee magaala caasimada ah ee muqdisho ayaa lagu eedeeyey inuu isbitaalka si xoog leh ugala soo baxay ruux bukaan ahaa kaas oo kadib geeriyooday jenaraal maxamed shaaw cumar xirsiile oo ah taliya xabsiga dhexe ayaa isna ka jawaabay eedda loo jeeday wuxuuna sheegay in ruuxaas uu ku xukunaa siddeed sano oo xabsi ciidan ah si qaldan looga saaray xabsiga isbitaalka ku yaala xabsiga dhexe islamarkaasna la geeyey isbitaal si gaar ah loo leeyay halkaas oo wax ka yar afartan daqiiqo uu sheegay inuu isaga uga daba tegey taliyaha waxauu sheegay in markii uu ninkaasi ka soo qaaday isbitaalka ay geysteen ehelkiisa uu toos u geeyey isbitaalka martiinde ee magaala caasimadda ah muqdisho isagoo laba maalin kadibna halkaas ku geeriyooday afyeenka ciidanka asluubta soomaaliyeed oo warbaahinta kula hadlay magaalada caasimadda ah muqdisho waxauu sheegay in shaqada laga joojiyey taliyaha xabsiga dhexe islamarkaasna la baarayo sida uu u dhacay kiiska loo haysto
shirkayaga jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay dhacdo dhacday lix iyo tobankii bisha bishaan bisha labiyo tobnaad labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxayna ku saabsan tahay marxuum xasan kutun calasow oo ku geeriyooday lix iyo tobankii bisha ku geeriyooday isbitaalka guud ee martiini isbitaalkaas waa isbitaal dowladeed horta marka hore taliska ciidanka asluubtu wuxuu u tacsiyaynayaa eheladii iyo casabadii uu ka geeriyooday xasan kutun calasow aad iyo aad baa taliska asluubta uga xun yahay oo ugu horeeya taliyuhu ilaa iyo inta kale taliska ciidanka asluubtu waajibaadyadiisa waxaa ka mid ah maamulidda xabsiyada dalka kow ilaalinta maxaabiista iyo daryeelka labo waxbarista iyo dibubulshaynta maxaabiista saddex dhowrista xuquuquna aadanaha afar ilaalinta hay-adaha dastuuriga shan difaaca dalka iyo sugidda ammaanka waajibaadka ciidanka asluubtu maadaama uu saa yahay boolisiga dowladda iyo kan asluubta midna kuma jirto in maxaabiista si sharcigu qabo si aan ahayn loola dhaqmo maxaabiista waxaa loo sameeyaa waxbaa la baraa cunto fiican baa la siiyaa biyo nadiifaa la siiyaa sariiray ku jiibsadaan telefishinno ay fiirsadaan dadkoodu waa u yimaadaan axadda iyo iyo arbacada ma ahan dad la cadaadiyo taliskuna ma cadaadiyo mana iliminaarayno mana dhibaatayno waxaan caddaynaynaa xasan ilaahay ha u naxariiso wuxuu ku dhintay horta marka u horaysa waxaa leeyihi meelo kaleo ku dhintay wuxuu ku dhintay isbitaalkan dowladda oo martiini way caddahay qodobka kale taliska ciidanka asluubtu markay dhacdadaasu dhacday wuxuu salboose shaqadii ka joojiyey maanta oo taariikhta siddeed tobankii bisha taliyaha xabsiga dhexe wuxuuna magacaabay guddi saddex xubnooda oo uu hogaaminayo genaraal xasan cumar afrax macalin xasan guddigaas baa baaris gelaya baaristaas waxaan rabnaa in aan la soo wadaagno ummadda soomaaliyeed iyo madaxda saraba waxaa lagu dhaqmayaa oo la arkayaa ka hor dhici maya baaristaas baaristaas waxay soo saarto oo ay ka soo saarto meeshaas waxa la sheegayo annagu waxaan aaminsannahay inaan ku shaqayno nidaam sharciya waxaan aaminsannahay amaawiirta dowladda inaan ku shaqayno waxaan aaminsannahay wixii naloo igmada inaan ku shaqayno mana aanaa geesmarin macnaha dadkana waxaan ka codsanaynaa ummadda soomaaliyeed hadday wax dhacaan inaan la buunbuunin ee caddayn marka la helo oo wax cad la helo waxaasaa cad iyadoon la buunbuunin oo la weynayn oo imise kun oo qof baa xabsigaan hadda waaba dhici karta qof imise kun oo qof baa xabsigaan nabadgelyo uga baxday waad garan ka dhaan imise qof baa nabadgelyo ku soo gashay waad garan ka dhaan sidaa daraaddeed ummadda soomaaliyed waxaan ka codsanaynaa iyo qoladiinna hadda meediyahba inaan la buunbuunin wax ee ee caddayntooda aan lahayn oo annagu aan hayno waxa jirana waa soo gudbinaynaa taliska iyo taliyaha tallaabadu qaadayna waa idiin sheega iyadoo ummadda soomaaliyeed rabo in aan ummadda u shaqayno ummadda u adeegno waxa maslaxadeeda iyo waxa danteeda ummadda soomaaliyeed annagoo ku hawlan oo qabanna xabsigu waa caloosha dawladoo negatiiv ah waxa weeye waxaa soo xira maxkamadaha dadka soo xira annagu meesha waa ku hayno haddaan meesha ku hayno ee markii xukukiisu dhammaado qofkaas waa la sii daaya intuu garsugaha yahayna wuxuu sugaa xukunkiisa mas-uuliyadda qofka waxaa iskale kore iyo xabsigiisa annaga markuu dhammaadaan dhowrannaa wakhtigiisa ee sidaa daraaddeed ee annaga waxaan ku shaqaynaynaa nidaam waxaan ku shaqaynaynaa sharci lember seven waxaan ku shaqaynaynaa nidaamka xeernidaamiyaha afartan iyo sagaal waxaan dhowraa qawaaniinta dalka waxaan dhowraa qawaaniinta xabsiga u degan sidaa daraaddeed waxaan codsanaynaa ummadda soomaaliyeed saa inay u fahante aad iyo aad baan u mahadsantay afyeenka ciidanka buliska soomaaliyeed ayuu kaasahaa oo ku dhawaaqayay in shaqada laga joojiyay taliya xabsiga dhexe ee magaalada caasimada axi muqdisho isqabto isqimeeya baa lahay miyaydaan wax isqabto isqimeeya baa lahay maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif lagu dhaco qasaraha lagu farxaa kaleecad nabadgeliyo
xulashada wadhaashada ayaa dhegeysanaysaa reediyo cadan oo la socotaan ee arrintaasi waxaa sidoo kale ka hadlay wasaaradda cadaaladda dowladda federaalka soomaaliya wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda federaalka soomaaliya xasan xuseen xaaji oo warbaahinta kula hadlay magaalada caasimaddaha muqdisho ayaa ugu horeyn ka tacsiiyey ee geerida ku timi allah naxariistee ee mid ka mid ah bukaankaasi oo lagu magacaabo xasan gurtan calisow oo taliyaha saldhigga dhexe xamar uu isbitaal lagu dabiibay xaaladiisa caafimaad oo kala baxay wuxuu sidoo kale u sheegay in hay-adaha amniga iyo taliska ciidanka gobolka soomaaliyeed ay baarayaan sida u dhaceen wixii ka soo baxana ay dhowaan warbaahintaha la wadaagi doonaan bismi illaahi raxmaan raxiim marka ugu horeyso anoo ku hadlaya magaca xukuumadda waxaan u tacsiyeynayaa ahladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday xasan kuntun alisow kaas oo ku xiranaa xabsiga dhexe oo geeriyooday maalintii bishii ee dhacdadan markaan maqalnay ee wasaaradda cadaaladda waxay fartay taliska usluubta in baaritaan hufan arrintan lagu sameeyo xog dhammaystiranna loo soo gudbiyo wasaaradda cadaaladda iyo hay-adaha kale arrintan khusayso taliyaha usluubta tallaabuu qaaday wuxuu magacaabay guddi saddex qof ka kooban baaritaankii yay bilaaween baaritaankaas oo la xiriira xaaladdii uu u geeriyooday marxuumka meeshii uu ku geeriyooday iyo wakhtigii xabsiga naftiisa laga soo waday oo ka soo baxay iyo jirada uu qabay marxuumkaas iyo duruufaha fara badan oo ku hareeraysanaa marxuumkaas xaaladdiis baaritaankaas wuu socda waxaana rajaynaynaa in baaritaan hufan ay noo keenaan taliska usluub taas waxaa kale barbar socda maadaama xeer ilaalinta ay leedahay kormeer shaqa arrimaha la xiriira xabsiyada ayagana waraaq baan u qornay waxaan ka codsanay ayagana baaritaan waafiya arrintan inay ku soo sameeyaan waxaan rajaynaynaa anoo ka hor dhacaynin baaritaankan natiijadiis inaan helno baaritaan hufan kadibna aan qaadno tallaabo sharci oo cid allah ciddii lagu arko inay isticmaashay ku takrifal awoodeed mise ma ahee jibisay habraacyada u yaallo shuruucda u yaallo ilaalinta iyo daryeelka maxaabiis marka waxaan leeyahay arrintaas way socotaa wasaaradda cadaaladana aad bay ugu mashquulsan tahay waana meeshii cadaaladda loo soo raasanayay waxaan rabnaa in run ahaantii arrintan miidiyaga laga sheegay dad badanna ay dareenkooda ka muujiyeen in xog dhammaystiran aan ka soo saarno waay waxaa kale oo aan ku raacinaya si tallaabadaas si deg deg ah ay u hirgasho taliyihii xabsiga oo arrintan lagu soo eedeeyey waxaan ku samaynay shaqo joojin ilaa baaritaankan uu ka dhammaanayo waxaana rajaynaynaa insha allahu inuu baaritaankan si deg dega noogu soo dhammaado oo runtii baaritaankia socdo baaritaanka maadaama socdaani ka hadli maayo laakiin waxaan kuu sheegayaa waxaan kuu sheegayaa waddankeenna shuruucu leeyahay shuruucdaan leenahay waxaa way dastuurka ugu sarreeya waxaa ku soo xiiga haddii shuruucda xabsiyada oo dalka lahaa iyo habraacyada ee dadka ku jiro xabsiga waa ka duwan yahaan waa ka duwan yihiin dadka caadiga ah shuruucdeena waxay sheegaysaa qofka xanuunsan oo xabsiga ku jiro in takhaatiirta la shaqayso oo mase ka shaqayso xabsiga oo daryeelkooda mas-uulka ahaadaan isla markaasna la geeyo xabsi dowladeed isbitaal dowladeed isbit- ha, isbitaal dowladeed ha, is- afwan eh, isbitaal dowladeed waxaa shardi ah qofka markii la soo xiro waxaa lagu soo xiraa go-aan maxkamadeed markii laga saarayana xabsiga waxaa looga saaraa go-aan maxkamadeed hataa markuu dhammaysto xabsiga maxkamadii waa inay tiraahdo eh, wakhtigiis waa dhammaystay qofkaas waxaa laga saaro xitaa hadduu xanuunsan yahay marka ma marka xanuunsan yahay kuma lihi laakiin markuu xanuunsan yahayna waxaa wey xanuunkiis iyo meeshii lagu daaweynayo takhtarka iyo waxaa maaragtay arrintaas go-aaminaya deg deg ah eh, taliyaha xabsiga marka xabsiga hayo marka eh, laakiin dhaqdhaqaaqaas iyo meeshii la geynaya kulli waa in xabsiga uu la socdaa sababto waa maxbuus maxbuuskaasna waxaa wey waa loo baahan yahay mar kastaba in lala socdo xaaladiis nin oo xur ah oo meel kasta la geyni kara maaha sharciga guud ahaan taasu laakiin xaaladan oo hadda marxuumkan khusayso dabcan ka hadli maayo waay ay say ku dhacday iyo hadda weli go-aan markaa ka soo go-ayo wey taliyaha xabsiga iyo takhtarka markaas joogo waay oo go-aan oo weliba idaari ah oo- oo maamul oo la rabo in la caddeeyo oo la yidhaahdo codsiina haddii looga baxdo maxkamadii arrintaas eh, khusaysay in loo maro marka ugu horeysa saan ugu tacsiyeynay eh, marxuumka ahalkiis naf kastoo go-do waxaa waye waan ka xanuunsanaynaa waa muwaadiniinteena shacabkeena wey Eh, geerida ilaahee keena laakiin qofka bini aadanka ah eh, inuu baadbaadiyo qofka kale bini aadanka ah waa hadaafta shareecada islaamka loo soo dejiyey saad la socotaba eh, qur-aanku wuxuu leeyahay haddii aad qof noolayso waxaad la mid tahay adoo dadkii dhan nooleeyey haddii aad qof dishan waxaad la mid tahay adoo dadkii dhan laaya marka marxuumka in la baadbaadiyo waa arrin aad iyo aad muhiim u ah qof kastana uu dareemayo laakiin haddii uu dhintay marxuumkii shareecadan islaamkana culimmadaa noo sheegaysaa waxaana faraysaa haddii qofku markuu dhintay in sida ugu dhaqsi badan la duugo duugitaankiisna markuu xaaladan oo kale qofku ku dhinto mase xaalado kale dabcan xeer ilaalintiya baaritaan samaynaysa ayadaa go-aan gaaraysaa qofkii in la duugi karo haddii la duugi karina oo loo baahan yahay eh, caddaymo markhaati hadhow la xiriiro faldembiyeed iyo arrimo kale marka waxaa arrintaas iska leh xeer ilaalin waay marka eh, waxaan leeyahay ahladii ay uu ka geeriyooday marxuumka eh, dowladda insha allahu tallaabooyin adag ay qaadi doonta eh, run ahaantii in la ilaaliyo eh, maxaabiista iyo xuquuqdooda waa waajib sharcina saaran marka taas aad samayn aniga doontaan.
ka shaqaynaynaa waxaan leenahay eh, marxuumka waxaa la duugo maadaama shareecadeena islaamkii waay oo nafarayso qofka hadduu dhinto si dhaqsa in loo duugo laakiin insha allah waxaan rajaynayaa in eh, aan la xiriiro sababta waxaan isku dayahayaa inaan xog dhammaystiran helo oo waxa qoyska lagu qancin karo laakiin insha allah waan isku dayayaa inaan xiriir la sameeyo markaan ogaado xaaladda eh, baaritaankeeda ti arrintan haddana waxay ku noqonay baaritaankii aan ku sheegayey Eh, taliyaha naftiisa warbixin buu bixiyey inaad maqashay in kale ma aha ma garanayo Eh, afhayeenka ciidamada asluubtana warbuu bixiyey Eh, social mediaga arrintaad ku aragteen waa arrin kale marka arrin u baahan wey intii eh, jawaab laga bixin lahaa in horta baaritaan dhammaystiran la helo baaritaankaas dhammaystirina marka wuxuu ku siinayaa eh, tallaabooyinka aad qaadi lahayd marka dabcan eh, arrin warhaya.
media gashay oo la og yahay oo heerkan soo gaartay eh, waa laga warhaaya Eh, waxaana rajaynaynaa insha allahu tallaabooyinkan hadda qaadnay nafteeda waa ta- tallaabooyin aan uladan leenahay inaan eh, xuquuqda muwaadiniintana aan ku ilaalino isla markaana aan eh, kalsoonida bulshadana aan ku ilaalino aan ku ilaalino qarannimadeena iyo dowladnimadeeda Eh, waxaan ka rajaynayaa eh, shacabka soomaaliyeed inay ku kalsoonaadaan dowladooda xaaladda la marahayo way kasii fiican tahay xaaladihii hore Eh, qaladaad way dhici karaan inkastoo tan hadda la baarinayo aan qalad dhacay hadda aan go-aankeeda gaarayn laakiin dowladda in la garab istaago waxaan kale eh, farayaa ciidamada usluubta meel kastoo ay joogaan inay ilaaliyaan eh, xuquuqda eh, maxaabiista iyo daryeelkooda sidii sharciga iyo waajibaadkooda lagu qeexay waqti intee leeg ayay baaritaankan u qaadan karaa waxaan rajaynaynaa hadda waxaa waye dadka naafada iyo dadka ma aragtay oo baahiyahada qaarka waxay ka mid yihiin eh, shacabka soomaaliyeed waxay leeyihiin xuquuqda iyo waajibaadka oo shacabka soomaaliyeed ay leeyihiin weliba waxay sii leeyihiin waajibaad khaas ah ayaga daryeelkooda iyo xaaladooda in la ilaaliyo maadaama ay naafi ay yihiin taliyahana arrintaas wuu ka hadlayoo eh, hadalkiis iyo wixii ula jeeday laakiin xukuumad ahaan eh, dadka naafada ah iyo dadka baahiyaha qaarka qabo iyo dumarka oo ayagana eh, lagu tilmaamo inay u jilacsan yihiin dhibaatada waxaan siinahaynaa ahamiyad gooni ah xuquuqdoodana in la ilaaliyo waxaa jira shuruuc caalami oo fara badan oo dowladdan eh, saxiixday iyo shuruucdii sharciga naafada marka shuruucdaasaa dalka lagu dhaqaya loona hogaansamaya marka in la ilaaliyaan qabnaa ma taliyaha ani hadalkiisa haddii asigaa fasiray oo haddii aad la socoto asiga naftiisa ulama jeedu dhahay dadkan in la fogeeyo waxaan ula jeedaa sidaan hadda aan ka fahmay waa waxaan ula jeedaa waxaa waye dadkii sha- oo- oo askartii la qoraya markaas Aha.
inuu ula jeedo uu ku fasiray laakiin asiga naftiisa inuu eh, looga baahneen dadkaas inuu ula jeeday kuma sheegin meesha marka
xasan xuseen xaaji oo ah wasiirka wasaarada cadaalada dowladda federaalk soomaaliya iyo kaasi ahaa oo sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay guddi qaasa ay u saartay ee dalkay mid ka mid ah ee taliyaasa xabsiga dhexe ee ugaga soo baxay isbitaal ku yaala macqdisho islamarkaasna intaas kadib uu geeriyooday xulasho waraysida ayaa dhegeysan saartay dhawacdan oo la socotan goor waxaan idiin soo gudbi doonaa wafdi ka socda dowladda federaalk oo magaalada baydhabo ee gobolka baay koonfur galbeed ee gaaray ee balse markaan
soomaali siman inay dhici doonto ilama ahaynba aniga ciyaalkaygaan soo waday waxay yidhaahdeen maxaa jira soomaali ala simaan markaasay dheen qaar oo nus ma jiray soomaali siman marka waxa waaye waxay ka timid macnaa cadaalad darrada dad badanaa xaqooda maqan dad badanaa la liiday oo macnaha oo lagu tuntay oo soomaalinimadooda xataa loo diiday inay soomaali yihiin marka baarlamaanka soomaaliya qof in la yidhahdo haaf baa tahay qofna la yidhahdo waa qof dhanaa tahay marka waxaan diinteena ogoleen inay baarlamaanka boqolkiiba boqol soomaali waa muslim haddana see ku ogolaadeen inaa qof la yidhaahdo nusaa tahay wax cajiib waaye marka waxaa naga maqan xaqiyaa naga maqan xaq waa saddex xaraf haddii xaq la waayo gadaalgadaal u aqri saddexda xaraf maxay noqonaysaa kaasaan ku jiraynaa marka waxaa kaloo jirto dad badanaa macnaha nagu magacaabeen oo 4.5 aanuu yidhi okay maalin dhaweyda xildhibaano soomaaliya ka soo baxay ayaa yimaadeen north america waxay sheegeen in qof oo ama etoobiyaan ah hadduu toddoba sano joogo jinsiyaddu qaadana okay nambarkoo noqona anugaa 4.5 nambar ha loo sameeyo kuwaas mise anagaa noqonayna macnaa 5 iyagaa noqonayna
dadyuu qubay u ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba dadyuu qubay u ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn ibliisku sii qurxiyeen weliba iyagu isla quman misaasaha ahaa qiryo misaasaha ahaa qiryo qabriga la isgeynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
xulashada warasida ayaa dhegeystanaysaa radio caadan la socotaan waxaan aadayaa markaan gobolka madow qeybo ka mid ah odayaasha dhaqanka beelihii dhowaan ku dagaalamay bariga gobolka mudug oo ay kala dhex galeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maanta waxyaashihiisa soo dhaca ay ka gaareen dagaalbeedkii dhowaan ka dhacay deegaanada afbar waaqa iyo gobol deegaanada afbar waaqa iyo towfiiq oo ay ku dhinteen in ka badan boqol ruux tiro intaas ka badanna ay ku dhawaacmeen kulan dhex mariy odayaasha labada dhinac islamarkaasna lagu xoojinayay heshiiskii lagu kala qaaday ciidamada halkaas ku dagaalamay ayaa heshiis ku gaaray deegaanka afar waaqa ee gobolka mudug taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka iyo taliyaha ciidanka qeybta kooyo labaatanaad jenaraal cabdicasiis cabdulaahi qoojo dagaari ayaana heshiiskaasi garwadeenka ahaa oo goobjoogka ahaa qodobada kala siixideen ee odayaasha halkaas ku dagaalamay ayaa waxaa ka koobnaa shan qodob waxaana ka mid ahaa in la dhiso ciidamo isku dhaf ah laba guddi odayaal ah oo ka kooban toban xubnood in la dhiso saddex in si nabad ah uga wada daaqaan xoolaha dadka deegaanka ee roorgaalaga ah afar in qofkii qof kala dila lagu xukumo dul toogasho ah iyo shan in reerkii reer kale ku duula dowladda federaalk soomaaliya ay lagu wareegi doonta qalabkiisa xoolihiisa iyo dhammaan hantida qoyskaasi dadka ku duula uu leeyahay
qahaar inuu eebba yahay qiriba maysaan dhiya qalbiga miyaa idin qallalay qalbigii miyuu idin qallalay qiyaamo warbaa hiri cadabaha qiiqayo qoryaha dadka looga dhigay jirkiinaan khafiifaho qorraxda aan xamili karayn quwiyo taagu maahay cadabaha qiiqayo
xulashada warasada ayaa dhegeysanaysaa radio caadan la socotaan qaybo ugu dambeeya barnaamijka ayaan isla soo gaarinay saaxiibiya haddaan markaan eegno magaalada baydhabo ee gobolka baayko fur galbeed wafdi hogaaminaya gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya iskuna jira labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayko fur galbeed waxaa go-aan kusoo dhaweeyay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya oo isagu gaaray saakay ee baydhabo iyo madaxweynaha koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin kale ku tirsan maamulkaasi guddoonka baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka qaybgeli doona munaasabad ku saabsan xuska xilligii la doortay madaxweynaha koonfur galbeed oo halsan kasoo wareegtay islamarkaasna doorshadiisa dhiig badan ay ku daateen islamarkaasna weli xabsida ugu jiraan dad badan oo ka aragtay duwan kuna xiran magaalada baydhabo ee gobolka baa koonfur galbeed qoryaha dadka looga dhigay jirkiinaan khafiifaho qorraxda aan xamili karayn wiyo taagu maahay aad dhex taagantiin qatarta aad dhex taagantiin ka soo baxa qoonyahow ka soo baxa qoonyahow qur-aankaw soo noqdo qur-aankaw soo noqdo afaryatowbo dhaq soomaali qalooxane qafrabag qafrabag qafrabag qafrabag soomaali qaloocan qayb ugu dambeeyey barnaamijka xulasho warasida ayaan soo gaarin aad ku soo dhawaataan xubintaas u xisaab badneed ee kalama war waxaan idin leeyahay sidii maamul meel haysta iyo qaar mucaaradaya kalamaan haddii aan arkaba way murmahayaane maxaad maanta haysaan amaad uunka maqashinin kuwii maamulka haysta iyo kuwii mucaaradayaba waa ka koobannahaye maxaan u murmi weyn lama dhaxal isku haysata haddaad aragto maxaad isu tihiin lama yidhaah muka dad murmaa haddaad aragto walaxaa ka dhexeeya hoy unugu muku jirno lamagoodlan wax isku murmooye maxaana u khuseeya unug warwal mooshiidin madagoley goroorka kulmiya waa la ere geedaga ka kulugni maa wagooyoonay koonfarashal ana ogaada maday isaaqow weligay qooley garoor cabaysa waa i afkaaga ma maqal koonfur galbeed yalla ka hele war waxaa la yidhi mintidiin ismiidaamisoo madaxa goynaysa iyo muran siyaasaa kan haray sii muraaldila hoy ka addis waramun bilaahi maxaas uga bilaabaa war markii la umulbixinay sidaadoo kal marmar looma dhiiban toorayaa loo dhiibi war iska aamusa wara lama taqaaniine nin geesiyo dagaalyahana war waxaa la yidhi kalamaanay inkastuu hadoodilan yahoo kaaga hira taago hardacaarka hooskiisa waa lagu hungooba inkastuu sidii hogalunkado amase heegeeyo hillaaciisa roob sama lahaa lagu hungooba inkastoo ay hablaha ugu cas tahay ama hubqaad leeday baalidii hannaan quruxsan waa lagu hungooba inkastuu adduun hodan ka yahay heeladkuu buuxo hoodii bakhay laga mutaa lagu hungooba inkastooy hanweynaan bulshadu u hanqaltaagayso mas-uulkan xilkii hananin waa lagu hungooba war waa lagu hungoowadaha kaa suusuday hadiijidiirii maalin dho'agtay mayba ertay ruux haddii la doorto daraajadii la saariyo xilkii daryeeli waayo dawaabukootay weeye aryaadhaha war ma haysiine beriga abwaangandaalaan si fudud ku kulannay ergadii farmaajiye axmed madoobe wada hadashin lahayd miyuu hordhac u yahay warnaga aamus in la soo tarxiilaa laga yaabaaye kuntaalarboo langiirne laha musaafuriya xasan alansuubi war abwaangandaan lama masaafurune abwaanintaa soo dhowaysay aryaadhaha warkayga dhex geline waxaan soo xusuusnay hadda ka hor isagoo riwaayad jilaaya geeraar uu tiriyey war abwaangandaal riwaayaddiisu jacayl boobkiyaan lagaa badin soo ma ahayn riwaayadii u s dhaliyahaaytay maday isaaqow u s kaliyuhu wax ma boobina ummadda soomaaliyood oo dhammaa isboobtay warkiiga dhegaysna bacdeen abwaankaas jacaylkaas boobumayno war warkayga dhex gelinee wuxuu yidhi gandaal weligiis ha gableeyo kolba gees ha u yaaco heesu geeye shaqaale anuunbaa guudka ka heestoo haddii aan gara waayo beddel baan ku gawaanin beddel baan ku gawaaninoo hiiraan guura ku dhaafin galgaduud agaheed iyo gobolkaas mudugda iyo galnugaaleedna u diidiyo isagoo garbaduubanaan togdheer gaari ku dhaafin waa waqooyi galbeedee gebiilayna u diidiyo goroyacowl ku xehayna alowyaa gar u sheego guulwadow orodkan adigaa ku gulaalmiye iska gaabi yidhaahdae surwaalkaad gashaneed iyo ku ekow garankaaga qoor guduudan laheeda war galgaduudioonay guuri ka fahmayeen antuwada gobyaasib guurun ama musharax galmudug nagadi war guulwadayaasha astaantoodu soo il gaduudan ma ahayn arguulwadayaashu il guduudan iyo qoor guduudanba waa lahaayeen gandaal alla ku gowracowba u yiqiin war ilgaduudun hoob argdiyeeda bugdaha guulwadeentu ma faylahaaynek caali war guulwadayaasha hadda joogo astaantooda waa nabadii nolol war kuwa hadda jooga guulwadayaal lama yidhaahe xoogaga wadaniyiintaa la yidhaah war maxaa u xamalaysaan xoogaga wadaniyiinta anaa ka mid ah xoogaga wadaniyiinta le waa lakasaa kuwaas guulwada oo abdheed aan lemayno arguulwada wax kama taqaaniine astaantoodu waxay ahayd ishayada gaduudan gunta calanka kaaga taal yay ku gaadin yay ku goynin waa godin afaysane waa godin afaysane xaad ka taqaaniin war cabdiraxmaan cabdishakuur waxaa la yidhi madaxda hadda joogta muddaxileedkooda waxaa ka dhiman hal sano afar sanaa la doorto waana u soo gebagabowday marka niyo maa mucaaradka iyo qaylada iska dhaaftid waa tegayaani isna wuxuu ku jawaabay waa ogolahaye ilma adeeryaalo waxaad iga hubisaan keliya inay tegayaan war gargaadoona ilio birrigleehan umiddi loo leray garqaado jacayl yahow angam ee idaayo garbaduub ha ii xidhin iga siib gantaalaha aan maqli jira war sambaloolsha waxaan maqluu yidhi madaxweyne sheekh shariif oo dhahayo wallaahi uma wallaahi haddaysan xadgudubka joojin waa bixinayna waanan la qabaa uu yidhi iyo cid kastoo xadgudubta in layska celiyaa waa bannaanta dowladnimada in laysku dulmiyaana xaq maaha dadka muqdishona waxay ku mahadsan yihiin inay dul qaateen oo ayagoo la dulminaya ay samreen dowladnimadana ilaaliyeen war sambaloolsha wuxuu soo qaatay qisadii hadda ka horna jawaari soo qaatay oo ahayd labadii islaamoodoo canuga isku qabsatay oo garsoorku yidhi waa idiin kala goynayaa oo middii dhashay tiri la kala goyn maayo oo u naxdoo tiri ha qaadato taasi marka wuxuu yidhi dowladnimada in la kala gooyaa la rabaa dadka muqdisho laakiin waa u naxeen oo waxay yidhahdeen waxay rabtaa ha fashee yaan la kala goynin aryaadhaha dalka iyo dadka iyo diinta iyo dawladda minaan la ilaalin wax jiri karaahu ma jiraane waxaan dhihi lahay hey ninkaa daadkiisa diidaaye daneestaahaahu waa daabal ninka daadkiisa diidaaye daneestaahaahu waa daabal warnamayo war ma haysiine nin xildhibaana iyo aabbihiisaa sheeka dhex martay
xilka igu soo wareeji mou yidhi warwarka hanaga dhex gelinina xildhibaanada kuwa dhallinyaro ah ku jiro oo aabbayaashood isla eg yihiin maalin dhoweed markii loo diiday waddooyinka xildhibaanadu inay ciidan la maraan xildhibaankiioo xanaaqsanaa gurigii tegey aabbihiisuu la hadlay wuxuu yidhi waddankan nidaam iyo dawladnimo iyo abni kama jiro dariiq la maran ma leh odagiina wuxuu ku jawaabay jawaab hadda ka hor odagoo ka cabanaya jidad xidhan xildhibaanku bixiyey wuxuuna yidhi maandhow isdeji amnigaa ku jira in jidadka la xidho xildhibaankiina wuxuu yidhi aabba amni kuma jiro sababtoo ah cadowgiyaa baylahna lakaga dhigo hubkii iyo ciidankiaa naloo diiday inaan wadanno odagiyaa ku jawaabay maandhow iska dulqaado saddex sano waa lugaynayni ciidanna ma annaan wadan jidadkuna waa naga xirraayeene xildhibaankiyaa ku celiyo wuxuu yidhi aabba madaxtooyadii lama tegi karo hawlihii nooga xirraana waa la xayiray odagiina ugu dambaystii wuxuu yidhi weli laysma gaarin haddaan qolada filada joogtaa qoysaskooda albaabada ka xidhan adinkana doorkaa idinku yimid dadkuna waa dulqaada jireen dhibkana waa wada qabeene dulqaata xildhibaankiioo garaabay wuxuu yidhi aabba waa runta oo doorkiiaa nugu yimid laakiin waxaan aad uga xumahay inaan in badan shacabashada dadka shacabkaa dhagaha ka furaysa jirnay odagiina wuxuu yidhi xanuunka inaad qarsato waxaa ka wanaagsan inaad dawadiisa raadiso marka soomaaliya waxay ku badbaadi kartaa oo qof kastaa meeshuu doono uga danaysa karaa in shabaab layska dhacsho drdaaramafadey libee hoolagaalow baradii hoobawka dhibaa inbadanalugayana widaayeeniina lugaay hooy unaka waxaan kaseynaa ka hari weyse waa ku haysataa ma haysatohay hadda xildhibaanada xasaasiyadaa baad dishay haddii laga qaaday alxamdulilah warwar ma haysaane taliyihii xabsiga dhexe jenaraal xilsiile waxaa lagu eedeeyey inuu sabab u ahaa nin maxaabiista ka mid oo dhintay asagiina wuxuu ku jawaabay ninkaasi qaladaha xabsiga loogala baxay oo isbitaal loo geeyey anna isbitaalkii baan ka soo qaado oo isbitaal dawladdu leedahaan keenay markuu caafimaaday laba maalmood kadib uuna dhintay hayahee minow caafimaaday kaskacad miyaa kadib loo toogtay war malaggaa toogtou yidhi allaahu akbar yaa ma lees masabidaha malag qorya sita intaad ku aragta war afiyeen u hadlay ciidanka asluubtu wuxuu sheegay jarnaal xirsiile in shaqada laga jooji kiiskaasna sida u dhacay baaris lagu samaynayo hayeh waa lagu daba jiraa miyaa la yidhi warna miya war mahaytana lan reer mudug ee daris iyo taasiika dhiidi taasii gudushan saadi markiintaasii hooy habaha fadaw wali baariga islaam waa yeele hoos hariir jiifta gooskii hangnagdi wali arigoradaasanahe sooma lallaaba karee middaan iltaasiyada iiga muuqatee markay dhimato haddaan idinka tacsiyeynaya yeeri allah u naxariista kii hatana oo hadda reer mudug dad nool may u tacsiyeeyeen hooy usree mudug makasaayamiya ilaahay dila xaraarug noolay inis yahay yaa heer mudug ma waalan yihiin ay otaaba waaga jiimbaar saaranoo noole war runta waa abdulow gudaadila araaya ay oo taha ooynin adduunya waa dhammaate baabo hintiro waa qabri loo wadaahe tilaraya oo ay ota kaliile maxaa u sheegaysay cambaraba waatana waa nooshahaye war naga tag waa daadii ka yarade shakfir hay cunin adigaya ay ootaba waa iga weyntihiin warwar mahaysiine lafta galeen sanad guuradii maalintu madaxweynaha noqdaya lagu xusaya warasan koonfur galbeed maysiinku ku jara galmudug ma argaasana mayliskiirtiyohay warwar mahaysiine ergeyga qaramada midoobey wuxuu yidhi dowladda iyo jubbaland waa inay wada hadlaan waxaana halkaas ka cad beesha caalamku inay aqoonsatay axmed madoobe war madaxweynihii kale xidig wuxuu yidhi jubbaland in doorasho xor iyo xalaal ka dhacda waa muqadas wargooniyusutaagga somalilanba waa muqadas war midnimada soomaaliya waa muqadas war maamul la'aanta galmudug waa muqadas acuudu billaah ma maamul la'aana muqadase warwar ma haysaana soomaaliya maraykanku waa ka cafiya dayntii runna ku suga war gabaar deebka rafidi muraad yeedeeriya leeray muraad yeedeeri hobus deenti efi aryaadhaha minay run naqato in maraykan daynti naga cafiyahay inta kalena xabbad nooma haysato annagu maraykanka dayntaan kulahayn ka cafin mayno war maraykanka war kama haysiine maanta waa codayntii mooshinkii donald trump horta trump yaan xilka laga qaadin inta uu daynta naga cafihaayo warwar ma haysaana ra'iisul wasaare khayre iyo urdugaan baa kulmay war deynta ma laga cafiyeen iyaguna war horta dayntaan maadinkaa cunay aad ugu wareerseen war dhagahaanta jidata taaloolaha ka kiraayey aryaadhaha dayntan dadkii horaa cune
way mahadsan yihiin saaxiibada xuudna kalaman barnaamijka intaas shacab ku dhanyahay waxaan kaga tagay heystii bilowga barnaamijka aydan ballanqaayatan intaan barnaamijkan dibda ugu kulmi doono habee wanaagsan saaxiib yaal
anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabi waa dardaarane dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabbina dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga oon isdiidayn aynu doone anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabi waa dardaarane ay dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabbine dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga aan isdiidayn aynu doone wixii dumay dume wixii diday diday wixii degay dege waynu daalay bal dalkeenniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaale nabadoone
iska dayo dadka lamidho dadka
degay waynu daalaye bal dalkeeniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaale nabadoone damamburkiyo damacgooniya iska dayo iska dayo dadka lamid noqo dadka ma dugowde taariikhdii dura tii doraad ee ee maxaan diidno dabka loo shiday dilmigii dhacay dib iloo saxo daacaduma kicin ma ku dayashiyo ka sii daranba loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonee damamburkiyo damacgooniya iska dayo iska dayo dadka lamid noqo dadka ma dugowde taariikhdii dura tii doraad ee ay maxaan diidno dabka loo shiday dulmigii dhacay dib in loo saxo daacaduma kicin ma ku dayashiyo ka sii daranba loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonee damamburkiyo damacgooniya iska dayo iska dayo dadka lamid noqo dadka soomaalodada dowlad weyna dumbuq dhacay iyo dagaal joogsado daranyadiyo diifta laga baxo dalkan googo'ay dadkan kala tegay dareen kala galay ee dawada raba aynu doonee damamburkiyo damacgooniya iska dayo iska dayo dadka lamid noqo dadka soomaalodada dowlad weyna dumbuq dhacay iyo dagaal joogsado daranyadiyo diifta laga baxo dalkan googo'ay dadkan kala tegay dareen kala galay ee dawada raba aynu doonee damamburkiyo damacgooniya iska dayo iska dayo dadka lamid noqo dadka dadka qaxaye dalkan baaba'ay dal shisheeya dibada ha tegay kuwa daranyada dugsan waaye dadaal orodkii doonya haw koray een dib loo arag isku duubo waa duriyadii dadka soomaal kuwa durintiyo dugaaguba cunay damambolkiyo damacgooniya iska dayo iska dayo dadka lamid noqo dadka dadka qaxaye dalkan baabay dal shisheeya dibada ha tegay kuwa daranyada dugsan waaye dadaal orodkii doonya haw koray een dib loo arag isku duubo waa duriyadii dadka soomaal kuwa durintiyo dugaaguba cunay damamburkiyo damacgooniya iska dayo iska dayo dadka lamid noqo dadka Toyoy, toyoy, toyoy, toyoy, toyoy.
Samambolki odama goliya iska dayo Iska dayo